bsmi اllahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah baabu waqti اlcasri casrka waqtigiisa cadayntiisiiba u baab yahay qaala اlimaamu abu dawuuda raximah اllah xadaثna qutaybaة bnu saciid whuwa abu rajaء albaqlani الhaqfi qaal ahbarana اlleyt huwa bnu sacd can ibni shihaab moxamed bn muslim cubaydillaahi bni shihaab aلzuhri can anas bni malik annahu ahbarahu wuxuu u sheegay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka kaana yusali اlcasra casarka inuu tukan jiray washamsu walxaal ashamsu qoraxda iyada oo baydaa'u cad murtaficatun sarrayso oo cirka meel sare kaga taalo xayatun oo nool yacnii kulaylkeeda weli uu joogo ay kulushahay wayadhabu waa tegaya addaahibu midka tegaya ila alcawaalii meelaha yacni madiino korkeeda cawaalida yacni madiinaha hareeraheeda iyo bannaankeeda ayuu tegaya washamsu qoraxda iyada oo murtaficatun sarrayso oo aan weli yacnii aan aad u galbeedka xaggiisa u aadin marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu casirku wakhti hore ka tukan jiray awalulwaqtiga markuu soo galaba maxaa yeelay dhowr meelba waa looga faa'iidaysanaa washamsu baydaa'u qoraxda oo cad haddii marka casirka uu aad u daahin lahaayo yani koow iyo toban saac meelahaasoo kale uu gaarsiin lahaayoo kale iyo wixii ka dambeeya qoraxda waa sii midab jaallo ahay sii yeelanay koow murtaficatunna waxay tilmaamaysaa inuu wakhtiga awalka uu ka tuka jiray maxaa yeele qoraxda markay weli cirka korkiisa ku taallo oo aada moodaysid inay dhinacaagaan yacni madaxaaga aynan weli aada uga bixin wakhti hore waayo xayatun oo nool oo nool marka macnaheedu waxuu ka wadaa kulul qoraxdoo weli aad u kulul ayb intaba marka waxay tusayaan in casirka la dedeji jiray oo markuu soo gala nebigu hore uu ka tukan jiray bikhilaafi alxanafiya oo ayagu dhahayaan casirku wuxuu soo galaaba shayga markuu hooskiisu labalaab ou noqdo oo hooska uu labalaabkaaga noqdo marka hooskaaga goormau labalaabkaaga noqon karaa waa kow iyo toban saac meelahaas ayuu casirka soo gelaa buu leeyahay abu xaniifa asxaabtiisu marka waa ku khilaafeen ibnu xajarna marka aad buu marka meeshaas ugu naqdiyey nacam oo waa yacni hadal oo daahirulbutlaan oo waxa weeyaan buu yidhi aan u baahnayn raddi badanba naam saasoo kalu tilmaamay wayadhabu daahibu kan tegayaa tegaayey ila alcawaali buu tegaayey cawaalida washams iyada oo murtaficatun korayso weli yani markuu intuu casirka tukada baxo oo cawaalida uu tago weli qoraxda waa sarraysa ayb waalcawaali qaala alimaamu abu daawuud raximah اllah xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu xasan bnu cali bni moxamed alhudali alxulwaani iqatun xaafid lahu tasaaniif yarwi lahu اlbukhaariyu wamuslim waabu daawuud watirmidiy wabnu maaja ayb qaala ahbaranaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam abu bakr alximyari qaala ahbaranaa macmarun huwa bnu raashid abu curwa can الzuhriy dhammaan waa wada iqaad qaala waxa uu yidhi zuhri walcawaaliya cawaaliduna calaa miilayni laba miil ayay ahaatay ow alaaثatin ama saddex laba miil laba miil ama saddex miil ayay madiine u jirtay cawaalidu waaxsibu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi ow amase arbacatin ama afar mayl marka qofku intuu casirkii tukado meel marka afar miil ama saddex miil ama laba miil ah intuu tago weli qoraxdu ay dhul ay cirka aadsa ay cirka kor ay kaga taallo oy sarrayso wa axsabuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi ow arbaca ama afar afar mayl yacni qaala xadaanaa yuusuf ibnu muusaa yuusuf ibnu muusa bni raashid alqaطaan ayaa la yidhi abu yacquub saduuqun yarwi lahu اlbukhaariyu waabuu daawuud watirmidiyu waاnnasaa'iyu fii musnadi caliyin cas waa marka wabnu maaja النسائي في مسند علي cas yb saabna waxaa weeyaan النasaaئiي في الkhasaaئs c markuu yidhaahdo sin iyo ou dhigana النasaaئiي في camal اليوم والleyla qaala xadaanaa yuusuf bnu muusa qaala akhbaranaa jariirun huwa bnu cabdilxamiid adabbi jariir bnu cabdilxamiid addabbi can mansuurin mansuur bn اlmuctamir bni sulaymaan can khaytama qaala waxa uu yidhi khaytamahan marka waa taabici waxaa la yidhaha khayamatu bnu cabdiraxmaan ibni khaytamatu bnu cabdiraxmaan ibni abi sabira ibni abi sabra aljucfi iqat wa kaana yursil yarwi lahu asxaabu اlkutubi sitta khaytamaha marka waxa uu yidhi qaala xayaatuhaa qoraxda nolosheedu an tajida inaad dareento weeyaan xar ahaa kuleylkeeda marka abu daawuud wuxuu u keensaday hadalkan tafsiir ahaan washamsu xayatun sooma ahayn qoraxdoo nool weli oo nool marka tafsiirkeeda waa tanaa qoraxda oo nool oo nool marka macnaheedu sidaas u jeedaan oo weli ay kulushahay yacni kuleylkeeda aad dareemaysa aharkan marka maqduuca ibnu xajar wuxuu yidhi fatxulbaariga isnaaduhu saxiixun marka isnaad saxiixa baa aharkan lagu wariyey qaala xadaana alqacnabiyu huwa cabdullahi bn maslamata bni qacnab alqacnabi qaala qara'tu calaa malik bni anas yaan maqlay can ibni shihaabin qaal yacni can ibni shihaabin qaala curwatu walaqad xadaatnii caaishatu caaisha waxay ii sheegtay anna rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanaayo alcasra casarka wa shamsu qoraxda iyada oo fii xujratihaa qolkeeda ay ku jirto qabla an tadhara ay qabla an tartafica intaynan kor noqonin oo aynan ka bixin yacnii xujrada iyo qolka qabla an tartafica qabla an tadhara ay qabla an tartafica can ilxujrati inta aanay qolka ka bixin oo aysan ka kor noqonin qolka intaynan ka kor noqonin bimacnaa aynan ka bixin aarkan xadiidkan marka isaguna wuxuu tusaya in casarka uu dadeji jiray nebiga sal l slam maxaa yeele qolka caaisha yani qolka gurigeeda loo jeedaa ee qoraxda marka ay ku jirta marka qolku marka qol ballarkiisu sida mushaahadka la arkay oo culimmadu ay ka warrameen oo yacnii taabiciintii iyo taabic-taabiciin iyo saxaabadii ay ka warramayaan qolkeeda qol ballar ballar ahaan u gaabanuu ahay qol ballar ahaan u gaaban buu ahay marka qolku haddii uu ballar ahaan u gaaban yahay qoraxdiina ay ku dhex jirto goormay ku dhex jiri kartaa qoraxda qolkana waxay ku dhex jiri kartaa markay sarrayso qoraxda ayay ku dhex jiri kartaa wa ilaa haddii qoraxdu ay hoos u sii hoobato oo la sii gaaro koob iyo toban saac iyo wixii ka sii dambeeyo qolka way ka baxaysaa qoraxda derbigayna qabanaysaa markaas derbigay soo qabanaysaa hooskii baa soo gelaya marka meeshii dhacay laakiin qol ciriiri ah oo ballarkiisu yacnii yar yahay qoraxda marka ay ku jirto oo hoos aanu lahayn waa marka qoraxdu ay kor cirka kaga taalo xadiidku marka macnihiisu saas waa alimaamu daxaawi isaga si kaloo xadiidku u fasiray ayb tafsiir marka oo wuxuu keenay owshaad ah jumhuuru ahlilcilmina uu ku khilaafay ouna ugu nusraynaya marka madhabka xanafiyada ee macnaha marka uu leeyahay qolku dherarkiisa aad u gaabnaay marka ballarkeeda yani ballarkaa dheeraay marka qoraxdu maba ka bixi karinba ilaa iyo markay yani dhici rabto unbay ka baxeen saasoo kale uu leeyahay oo mar walba geesay qolka ka haysaa laakiin sidaas ma ahan xadiidka riwaayaadkiisa kala duduwansay tilmaamayso qoraxda gurigay ku dhex jirtay say ugu dhex jiri kartana waa inay cirka ka sarrayso oo yacnii ayay wakhti hore casirka marka uu sidaa ka yahay anna rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo alcasra casarka walxaal ashamsu qoraxda iyada oo murtaficatun walxaal ashamsu qoraxdu fii xujratihaa caaisho qolkeeda ay ku dhex jirto qabla an tadhara qabla an tartafica intaynan kor noqoninoo can ilxujrati aynan ka kor noqonin oo qolka yacni qoraxdu markay qolka ka kor noqoto maxaa loo jeeda ay ka baxdo waa iyada dhan oo derbigii marka ay qoraxda ku dhacdo oo qolkoo dhanna ay ka baxdo haddii masjidkan laga qaado saanqaafkan wakhtiga casirka aan tukanayno waa ku dhex jirtaa haddii marka qoraxdu kulamaa ay sii saacaddu ay ay maqhribnimada lagu sii dhowaado lagu sii dhowaadana qoraxdu geesay tegaysaa derbigay soo qabanaya marka hooskii baa marka meeshii soo gelaya derbiga hooskiisii ayb xadiidka marka salaadda casr in la dadeji jiray buu tusaale qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bn cabdiraxmaan alcambariyu laqabuhu zaytuuna ayaa la dhihi jiray zaytuuna naanaystiisa iqatun yarwi lahu abu daawuud qaala akhbaranaa ibraahimu bnu abilwasiir ibraahimu bnu abilwasiir abilwasiirka cumar baa la dhihi jiray ibraahimu bnu cumar ibni muطarif alhaashimi yaa la yidhaahdaa abu isxaaq ayb abu isxaaq almacruuf bibni abilwasiir saduuqun yarwi lahu abu daawuud yarwi lahu اlbukhaariyu waasxaabu sunan اlarbaca saduuqun yarwi lahu الbخاaري وأصحاaب السنن الأربعة qال أخبرنا محمد بن يزيد اليمامي محمد بن يزيد اليمامي مجهuل يrوي لh أبو داود قال xدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شhيبان qال xdثني يزيد بن عبدالرحمن بن علي بن شhيبان يزيد بن عبدالرحمن بن علي بن شhيبان majhuulun ayضa yarwi lahu abu daawuud isagana waa majhuul marka xadiidka laba ninoo majaahiilah ku jirto saasuu marka daciif ku yahay can abiihi can jaddihi aabbihii marka yaziid bnu cabdiraxmaan bni caligan aabbihii cabdiraxmaan bni cali bni shaybaan iqatun yarwi lahu اlbukhaariyu fi اladab wa abu daawuud wabnu maaja can jaddihi awowgii cali bnu shaybaan baa la yidhaahdaa waa saxaabi qaala waxa uu yidhi qadimnaa calaa rasuuli illahi sala allahu calayh ali wasalama nebigaan u soo galnay almadiinata madiine ayaan nebiga ugu soo galnay fa kaana wuxuu ahaa rasuulka sal alla ly salam yu'akhiru alcasra casarku inuu dib u dhigaaye maadaamat ishamsu qoraxda inta ay tahay baydaa'a mid cad naqiyatan saafi'a in allaale intay qoraxdu caddahay oy saafi tahay casirka xoogaa dib buu u dhigaayay nebiga sal alla ly salam xadiidkan marka inuu daciif yahay laba ninoo majhuula ku jirto waad aragtaan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllah xadaana cثmaan bnu abi shayba yani xadiidka hore marka waxuu ka wadaa iyadoo midabkeedu saafi yahay oo aan doorsoomin midab boorboorana aan yeelanin intay sidaaba tahay nebigu gadaal buu casirka u dhigahay waqtulisfiraar ma tukanaynin qaala xadaana cثmaan bnu abi shayba wahuwa akhuu abi bakr bn abi shayba iqat qaala akhbaranaa yaxya bnu zakariya qaala akhbaranaa yaxya bnu zakariya bn abi zaa'ida wayaziid bnu haaruun yaziid bnu haaruun abu khaalid waa iqatun yarwi lahu asxaabu اlkutub sita can hishaam bni xasaan hishaam bnu xasaan alqurduusi ayaa la yidhaha hishaam bnu xasaan alqurduusi abu cabdillaahi اlbasri iqatun min ahbati الnaasi fi bni siriin iqatun min ahbati الnaasi fi bni siriin وفي روايته عن الحسن وعطاء يقال يعني مقال في روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عليهما يروي له مسلم أبو داود والنسائي يعني كان waxaa ku dhaca jarx muqayad oo jarxiga muqayadkaa waxay tahay xasan iyo caطaa markuu ka warinayo war baa ku jira laakiin riwaayatuhu can ibni siriinna waa min ahbat الnaas dadka ibnu siriin ka wariya ninka uga ahbatsan ereygan marka wuxuu keenayaa marka la yidhaha fulaanun min ahbat الnaasi can fulaan marka hadhow riwaayada ardada ibnu siriin markay iskhilaafaan oo kale oo xadiidka riwaayadiisa ay isku khilaafaan isaga marka waxaa waxuu haystaa marka murajix murajix buu haystaa wax oo riwaayadiisa lagu xoojiyo maadaama la yidhi min ahbat الnaasi fi bni siriin marka sidaas gaar ahaaneed inaad u og tahay cinda tarjiix riwaayadiisaa la rajaxay haddii rag kaloo ibnu siriin ka werinaya iyo isagoo kale hadday iskhilaafaan isagaa muqadam noqonaya haddii aan aysan badnayn dadka daban can cabiida cabiida waa bifatxi اlcayn cabiidaة bnu camrin الsalamaaniy weyaan alkuufi can caliyin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaala nebigu wuxuu yidhi yowma alkhandaq xabasuunaa can salaati اlwusطىa waxay naga xabiseen salaaddii dhexe salaati اlcasri salaaddii casr bay naga xabiseen mala allaahu allah ka buuxiyo buyuutahum guryahooda wa qubuurahum iyo qubuurahoodaba naaran dab allah ka buuxshay waa dagaalkii marka khandaq weeyaan gaaladii marka salaaddii iyagoo marka waxaa la soo xasuusta qoraxda sii dhici rabto markaasuu nebigu sal lla ly slam waxa uu yidhi salaaddii dhexe bay naga xabiseen salaati alcasri ahayd waa cadfu bayaan beddelna waa noqon kartaa marka halkan xadiidkan waxaa laga qaadanaa salaat اlwusطaa wa salaat اlcasri xaafiduu cala الsalawaati wsalaati اlwusطaa waqumuu lilaahi qaanitiin taa marka waxay tusaysaa marka salaadda wustaha inay casrka tahay dhaxdaa inay ku jirtana macnaheedu ma ahane alwusطaa bimacna alfudla alwusطى bimacnaa alfudlى tii fadliga badnayd baa laga wadaa fulaan اlwasaط marka la yidhaha dadka ninka ugu fiican waay camal ee dhexdhexaad hadda ma laga wado xabasuuna can salaati اlwusطى bay naga xabiseen salaat اlcasri ahayd mala allaahu buyuutahum guryahooda allah ka buuxiye waqubuurahum qubuurtooda naaran dab yanii gaalada in la habaari karaa laga qaadanay nabiga calayh الsalaatu wasalaam uu habaaray marna nebiga waa kii allahuma calayka bifulaan allahuma calayka bifulaan allahuma calayka bifulaan markii maka ay yani mandheerta kor saareen bukhaari kitaabuuljihaad waa baabaysanayaa gaalada habaarkooda in la habaari karo aduu axaadiid sidaasoo kalea jirto waxa la diiday waxay tahay mustaqbalkooda in laga warramo oo la yidhaha malcuuniin weeyaanoo markaa ama naaray gelayaan iyagoo nool weli taas waa layska celiyey sababtoo inay toobad keenaan waa suuragal qof bani aadanoo nool ilaahayna quluubta uu gedgedinayo adi waxba kama ogid taas iyo inaad adiga ka hadasho mustaqbalkooda iyo waxaas qof nool lagama hadla laakiin sidooda kale waxaa weeyaan jihaad iyo marka lagula jiro ama dhib ay geysteen darteed iyo wixii munaasab marka waa lagu habaari karaa ayb ilaaqan marka gaal lama habaari karo wax saxa ma aha ayb bacdi naas waxaa jira aad arrimahaas uu isaareeyo oo yacni masalada suuqa hadda inay ku jirto gaalka ma la habaari karo mise lama habaari karo xabasuuna can salaati اlwusطaa bay naga celiyeen salaati اlcasri mala allahu buyuutahum waqubuurahum naara marka salaat اlwusطaa duhurka waa la yidhi salaada subax waa lagu sheegay waxaa kitaab ka qoray marka alxaafid cabdulmu'min ibnu khalf adimyaaqi kitaab layidhaha kashfu اlghiطa can salaati اlwusطaa ayuu qoray mujalad weyn kashfu اlghiطa can salaati اlwusطaa masaladan keliya wixii ku soo arooray aahaar iyo buu keenay iyo aqwaal iyo waxayse u dhowdahay salaatulwusطa inay tahay xadiidkan baana caddaynahay qaala xadaana alqacnabiyu marka salaada casri inayn la fududaysanin marka qaala xadaana alqacnabiyu can maliki can zayd bni aslam can alqacqaaci bni xakiim alqacqaacu bnu xakiim alkinaani waa iqat yarwi lahu اlbukhaariyu fi اladab wamuslimu اlarbaca can abi yunus mowla caaisha abu yunus mowla caaisha iqat min الثالثة yrwi lah الbخhariيu fi اlأdب وmsلm وأbu dawuud والتirmidiyu والنasaaئiyu abu yunus mowlى caaشha kunyadaa laga fiirina isagoo kale marka waxaa ka fiirinaysaa abuyaalka meesha dambe asmaada marku dhammeeyo haddana kunyooyinku gala kunyooyinka calىa اxruuf الhijaaئiya ay ku socotaa iyada xataa ya-daad tegaysaa marka abu yunus baad arkaysaa abu yunus mowlى caaشha ayb saasuu marka dhaha iqatun min aلثaaliثa yarwi lahu اlbukhaariyu fi اladab wamuslimu wabu daawuud watirmidiyu waالnasaa'iyu annahu qaala waxau yidhi abu yunus kas amaratnii caaishatu caaisha ay fartay oo ay amartay an aktuba lahaa inaan u qoro musxafan musxaf inaan u qoro musxaf inaan u qoro bay i amartay oo musxaf ii qor bay tiri ayb marka musxafkii in la qori jiray wa qaalat waxa ay tidhi idaa balagta haddaad gaarta haadihi اlaaya aayaddan faaadinnii isoo ogeysi xaafiduu cala الsalawaati wsalaati اlwusطaa haddii aad gaarti isoo ogeysii bay tiri falamaa balaqtuhaa markaan gaaray aadantuhaa waan ogeysiiyey faamlat calaya waa ii yeerisay xaafiduu cala الsalawaati wsalaati اlwusطaa wasalaati اlcasri waquumuu lilaahi qaanitiin ayb saasay yeerisay marka qiraa'a shaadda waa qiraa'ada nacam iyadada qur'aanka xasagama darsanaysee laakiin qiraa'o shaad a weeyaan qiraa'aadka mutawaatirka waxay ku yimaadeen wasalaatilwustaa male iyo qiraa'ada shaadka marka tafsiir waa gashaa qiraa'ada shaad hadday tahay yacnii in lagu cibaadaysto hadda yacni salaad lagu tukaday ma aha laakiin tafsiir waa gelaysaa walidaalika imaamu shaafici iyo meeshan marka kafaarada markuu ka hadlayo kafaarada kafaaratulyamiinka fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin mutawaaliyaatin qira'a shaada mutawaaliyaatin saddex beriyo isku xigxigto marka way fiican tahay yani inuu saddex isku xigta ka dhigo hadduu soonku kafaaro gudanayo iyadoo qiraa'adaas marka uu keenayo maxaa yaele qiraa'ada shaadka xadiid aaxaada kama liidato nacam xadiidka aaxaadkaa kama liidato marka hadday waa sidaa iyada marka ayb marka wuxuu yidhi qiraa'aduna waxay shaad noqonaysaa markay wej carabiga waa wej oo luqada carabiga waafaqi weyso musxafka cumaaniga hadday waafaqi weyso yacnii sanad tawaaturana aynan ku imaanin hadii saddexdaa shardi laga waayo qiraa'adu shaaday noqonaysaayb marka wuxuu yidhi xaafiduu cala asalawaati wasalaati اlwusطaa wasalaati اlcasri bayayy u yeerisay waqumuu lilaahi qaanitiin uma qaalat caaishatu samictuhaa min rasuuli اllahi sal ا l slam nebigan ka maqlay bay tiri marka xadiidkan wuxuu deliil u yahay marka salaatulcasri inay salaatulwusطaa tahay miya qolada ma ahan dhahaysaa xadiidkan deliishato wejhu istidlaalkoodana waxaa weeyaan waxaa laysku cadfay salaatulwusطaa iyo salaaddii casir baa laysku cadfay cadafkuna asal takaayuru uu yahay cadafku asal wuxuu ku yahay takaayur yani labada shay laysku cadfo laba shay oo kala duwan waayo laba shay isku midama laysku cadfo asal saasa ah yacni way dhici kartaa mar mar laysku cadfo laakiin markaas waxaa loo baahanaa qariino iyo wax kale in lala yimaado asal ma aha iyosaa marka waxay leeyihin mar haddii la yidhi wasalaati wasalaati lwusطaa wasalaati alcasri haddana lagu daray salaatlwusطaa iyo casr waa kala duwan yihiin bay dhahaan marka salaatulwusطaa casr ma aha calaa haada yani dii la qaato qolaa culammada kale xadiidkii hore hadda aan qabsanay qabsanaysa waxay leeyihiin cadafkan waa cadfu tafsiir min baab waxaa weya cadfu tafsiir cadfu tafsiirkana waa waa jiraan iyadoo adilada kale si loogu jamciyo kan iyo adilada kale laysugu jamciyo qال xdثna mحamed بن المثنى whuwa أbu muسى الزmن ثqة yrwi lah أصxاab الكتب الستة qاala xadaثnii mحamed بن جacفر whuwa qundr mxamed بن جacفر الbصrي qاala أخbarna شhuعبة qاala xadaثnii cmr بن أbي xakيim qاala samictu الزbrqاn يxadiث عan curwaة بن الزubayr عan زayd بn ثاaبت qaal soo ka warama ayb kasri zayi اlmucjama wasukuuni اlmuwaxada zibriqaan zibriqaan maxuu idin dhigaa idinka saas qaala samictu zibriqaan yuxadiثu can curwa curwata bni zubayr ayb can zayd bni haabiti qaal kaana rasuulu اlah sal ا ly slam rasuulku wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo aduhra duhurka bilhaajirati maalin weynta walam yakun ma uunan ahayn yusallii inuu tukanayo salaatan salaad ashadda ka adayg badan calaa asxaabi rasuuli illahi sal l salam nebiga asxaabtiisa korkooda minhaa iyada uga adayg badan ma jirin salaadda duhur salaad uga adag adkayd asxaabu rasuulillah ma jirin yani xilli kulayl badanuu tukan jiray dhulkuna waa kululaay nacam fa nasalad waxaa masaajidkuna sidaa sidaanoo kale ma ahayn nacam dhulkay ku soconayeen dhul iska ma ahayn yacni marka wixii dhammaay baa marka waxay ahaayeen aad marka waa ku darnayd korkooda fanasalad waxaa soo degtay xaafiduu cala asalawaati salaadaha ilaaliya wasalaati lwustaa midda dhexana ilaaliya wa qaala waxa uu yidhi markaa zayd inna qablahaa horteed salaatayni baa ah laba salaad wa bacdahaa iyada gadaasheedna salaatayni baa ah yani waxaa ku wadaa duhurka laba salaad baa horteeda laba salaadna gadaasheeda yani marka casirkii iyo maqhribkii oo salaatu nahaar ah iyo kuwa kale oo maxay noqonaya salaatu leylka ah saasuu ka wadaan ceshihii iyo salaaddii subax oo habeenaa la tukadaa oo habeen moogtahay ee duurka waxaa ka horeeyo casir iyo maqrib oo iyagu salaada maalmeed maqribka salaad maalmeeduu galaa sababtoo ah aakhiru nahaaraa la tukadaa sooma garan marka laba salaadoo habeenkii iyo laba salaadoo maalinkii ayaa xaggii xagga ka kala xigo alwustaa marka bimacnaa marka wuxuu ka dhigay isaga midi dhexe salaada duhuroona u wadaa laakiin marka waqaaladaanna faacilkeedu waa zayd ibnu haabit waay ama nebigana waa la yidhaahdaa laakiin ayb tan horaas xoog badan oo marka waqaaladan zayd ibnu haabit inuu leeyahay riwaaya daxaawi uu warinayaan caddaynayso nacam marka waa qowl min aqwaali salaatulwusطa salaad duhur weeyaan qowl dhahayo ayuu kan deliil un u yahay nacam laakiin marfuuc ma aha nebiga calayh isalaatu wasalaam looma kor yeelin kii hore laakiin nebigaa loo kor yeelo hadalka nebigu ah sal slam qaala alimaam abu daawuud raximah llah xadaana alxasan bnu rabiic qaala xadaanii ibnu lmubaarak cabdullahi bn mubaarak almarwasi qaala xadaanii ibnu lmubaarak can macmarin can ibni طaawuus cabdullaahi bnu طaawuus waa iqatu yerwi lahu asxaabu اlkutubi sita can abiihi طaawuus bnu kaysaan alyamaani saaxiba ibni cabaas ayb iqatu yerwi lahu asxaabu اlkutubi sita can ibni cabbaasi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam man adraka qofkii soo gaaro min alcasri casarka rakcatan ragco qofkii ka soo haleelo qabla an taqruba shamsu qoraxda intaynan dhicin ka hor faqad adraka salaaddii waa soo gaaray waman adraka qofkii haleelo min alfajri salaadda subax ka soo haleelo rakcatan ragco qabla an tatluca shamsu qoraxda intaynan soo bixin faqad adraka salaaddii subax waa soo haleelay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa aakhiru waqti alcasri salaadda casri waqtigeeda waqtiga ugu dambeeyo waqtiga ugu dambeeya marka waxaa weyaan markay qoraxda dhici rabto ninkii marka salaadda casar hal ragco ku soo gaaro waqhtigiioo dhimman dabadeed qoraxda dhacdo isagoo ku jira ragcaadkii kale salaad casri waa soo gaari salaadda subaxna kadaalika marka waa waqtiga idiraariga oo daruurada qofka uu ku gaari kara intaas waa ninkii iloobay iyo ninkii hurda la tagtay iyo kale iyo ninkii cudurdaar saasoo kale leh waa fiican tahay hadduu tukada waqtigii waa soo gaaray oo salaadda uu dukanayana addo waa addo salaad qalla ama ah waa salaad adda ah halkaa marka mas'alo kalea laga qaadanaya masalada waxay tahay hadday salaadda bacdigeedana wakhtiga gasho bacdiga kalena qaybta kalena ay wakhtigii oo dhammaaday la tukado salaaddaasi addo unbay xisaaban tahay aqalla ma xisaaban xanafiyada iyagu waxay leeyihiin maya wakhtiga xadiidkan hadda haddii la raaco maalan ee la yidhaahdo qoraxda intay hal ragco ninkii ka soo gaaro iyadoon qoraxda weli dhicin ee waxay leeyihiin marka qofkaas waxaa ku dhagoobaya inuu tukanaayo cinda ghuruubi shamsi qoraxda markay dhici rabto salaadda yaa la tukanin baa layidhi markay soo baxaysana yaa la tukanin marka ninka casri wakhtigaa tukanaayo waxaa weye nahyigaasuu ku dhacaabay dheheen ayaga marka nahyigii baa la weynaaday markaasay waxay yidhaahdeen qofka hadduu wakhtigaas soo gaaro hurdo ka kacoo kale qoraxdoo dhici rabtoo kale waa iska fariisanaan waxma tukanaan markay qoraxda dhacdo kadib ayuu inta maqribka tukada casirka waa uu qallaynaa bay yidhaahdeen wax saxa ma aha waxaas dhacay maxaa yeelay nahyiga ay qallibayaan axaadiidtan baaba khasisaysaba xadiidka nebigu uu leeyahy salaadaha iyadoo qoraxda dhacaysa yaan la tukanin kuwan baa lagu khasisaa ninkii salaad lagu leeyahay waa tukanaya isaga nacam kii kale isagu sabab ku tukanaya waa tukanaya laakiin wax loo diiday waxay tahay nin uun iska tuko un salaad oo ka ajarso iska tuka ah oo aan lahayn sabab aan lahayn waa midda la diiday nacam daatu sabab aan ahayn marka salaadan marka hal ragci waxay ku dhacaysaa waqtiga saddex ragcana waxay ku dhacaysaa dabcan khaarij alwaqti waqtigiioo baxay addowa marka sharcigaasaan ku xukumay salaada subaxda marka waa la mid watiwaqtigaas marka waa waqti idiraari waay laakiin ninka aan cudurdaar lahayn isaga dib u dhiga casarka oo xilligaas gaarsiiye uu ku dembaabaya xadiidka soo socdaana tilmaama qaala alimaam abu daawuud raximah llah xadaana alqacnabiyu can malikin can ilcalaa bni cabdiraxmaan calaa bni cabdiraxmaan alxuraqi iqatun yarwi lahu muslimun waasxaabu sunan arbaca annahu qaala dakhalnaa calaa anas bni maalikin baanu u galnay bacda duhri duhurka kadib faqaama waa istaagay yusali alcasra casrka asagoo tukanayofaqaama wuu istaagay yusallii xaal uu tukanayo alcasra casr uu tukanayo yacnii anas casarka waa dadejiyey waqtiga awalka markuu soo galo hore ka tukanay falamaa faraqa markuu ka baxay min salaatihi salaadiisa dakarnaa waxaanu u sheegnay tacjiila salaati salaada dadejinteeda ow amase dakaraha isagaa sheegayba faqaala samictu rasuula اllahi sal ا l slam nebigaan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo leh tilka salaatu lmunaafiqiina tilka taadaasi salaatu lmunaafiqiina munaafiqiinta salaadooda tilka salaatu lmunaafiqiin yejlisu wuu fadhiisanaya axaduhum midkood xataa ida sfarat ishamsu ilaa ay qoraxda jaalla noqoto oy boorboor noqoto oy dhici rabto fa kaanad ay ahaato marka qoraxdii bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexdooda ay ahaato ow calaa qarnay shayaanin shaydaan labadiis gees korkeeda ay ahaato qaama waa istaagayaa fa naqara waa kubkubinayaa madaxa ayuu dhugdhug ka siinayaa marka arbacan afar ayuu yacni madaxa dhulka ku kubkubinayaa laa yadkuru llaha ilaahay uusan xusaynin caza wajalla fiiha afartaa dhexdeeda ilaa qaliilan wax yar ma ahan salaadda munaafiqa marka lagu tilmaamo inay dembi tahay salaad casir in la akhiro oo la gaarsiiyo ilaa qorax dhaca agteeda la gaarsiiyo ayb kanna waxaa weeyaan qof salaadda casr marka iska tahaawunayo fududaysanayo dan aanay ku haynin oo intuu iska sheekaysto sow sheeko ugu jiro ugu jiro ugu jiro qoraxda markay dhici rabto inta ordo afar ragca boobsiis ku tukado oo qoraxdayaa naga dhici rabto yidhaahdo taas marka waxaa lagu tilmaamay marka kaas tilka salaatulmunaafiq munaafiqadda waxawe wax aad arrin khatar ah xadiidka waxaa kaloo tilmaamaya isaga dikriga inuu ku yaryahay munaafiqiinto salaadda xataa uun markaa ay u tukanayeen istutus iyo wax lamida ayb fa kaanat bayna qarnay shayطaanin qoraxda yacnii markaas ay ahaato laba shaydaan labadiis gees dhexdood maxaa laga wadaa shaydaanku isaga in loo sujuudou rabaa dadka marka qoraxda caabudo dad badan buu shaydaanku duufsaday qoraxda inay caabudaan buu faray haddana marka qoraxda ay caabudo markay soo baxayso iyo markay dhacaysay u sujuudaan isaga marka meeshaasu iska soo muujina marka qoraxdii markay soo baxayso waa la soo baxayo geesihiisa dhexdooday ka soo baxaa markay dhacaysana sidoo kale waxayna idin yasjudu lahaa cabaadatu shamsi dhib marka waa u dhacayaan sujuud asay u dhaceen marka shaydaanku isagaa raba marka in loo sujuudo ayb meel walba oo ilaahay hayrkii lagu caabudana shaydaanku waa yimaadaa halkaas isaga loogu caabudo marka meel kasta oo ilaahay hayrkii lagu caabudaayo shaydaanka isagaa dadka ilaahay hayrkiisa caabudo dhaho meelahaasna goobjoogu ka yahay si isaga waxaanoo cibaadaha isaga loogu sameeyo ayb marka markii nebigu khaalid ibn اlwaliid ou diray oo u diray sanamyadii waaweynaayey inuu soo dumiye mid ka mida laata mase saas inuu laata sanadkan yani sanamkii laata ahaa inuu soo dumiye markii uu faray waa tii marka ama cuzaa waa tii marka uu arkay laata cusay ahayd ha sanamkii cuzaa ahaay waa tii marka intuu tegey uu ka soo noqday oo markaa uu arkay islaan cajuuso oo timaheeda dhanba ay aynan shanlaysnayn oo hay-addeedu si kale tahay oo markaa nebigu uu yidhi tilka alcusaa cusihii meesha lagu caabudi jiray taas waayo iyada dil laftirkeeda nacam cusaha meesha lagu caabudi jiray taasay ahayd shaydaanku markaa saasuu iska soo dhigay isaga waay marka wax la caabudi jiray meelahani hindida hadda ka hor waxaa laga sheegaayey yacnii sanamka ugu weyn oo ay caabudaan oo aad ay ugu caabudaan ayaa waxay yidhaahdaan sanamkan karaamaad waa weyn uu leeyahay haddii waxa dhulka caano yaalla la keeno waa cabayaa iyagoo waxba aysan ka qoyanayn wax ka qoyan la arki maayoy leeyihin markaasaa inta lasoo qabtaa caanihii lagu shubaa meelay ka baxeen lama yaqaano ebir dadku marka qaarkood waxay u malaynayaan marka wax oo qariib oo yacnii shaydaanka marka waxaa weeyaan waxaan shaydaanka waay waxaa cabaaya anaa isagaa cabaaya isagaa meesha ila lagu caabudaa sheekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu tilmaamay mararka qaar dadka markay qubuuraha dawaafayaan oy waxwarsanayaan oo ilaahay hayrkii ay ku caabudayaan waxaan maqalnaa bay yidhaahdeen mararka qaar markaan wax weydiisanayn oo kale waa lagu ajiibay saasoo kale nacam wuxuu yidhi marka haddii saas ay jirto aayatulkursiga ku akhriyay meeshaas haddii bal waxaas aad maqashaan ama aad aragtaan suuradaha nin dhar cadcad wato yacnii sidii malagoo kale inta iska soo dhiga dhahayo wixii waa laga aqbalay orod iska tag waa lagu dembi dhaafay iyo aayatulkursiga ku akhri haddaad mar haddaa aragto adaa arkaayo maxaa yaele aayatulkursiga axwaasha shaydaaniga aayatulkursiga ma u babac dhigi karta haddii si ikhlaasan loo akhriyo shaydaanku meesha waa ka tega walidaalika marka haddii aayatulkursi la akhriya ma leh jinnigu hadda saas waa qur'aan iyo aayatulkursi iyo ma jecla meel lagu akhrinayo meelaha kale oo ilaahay hayrkii iyo waxaasoo dhan waa iska rabaan marka maxalushaahidka marka waxaa weya fa kaanat bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexdood ay noqoto isagaa shaydaanka labadiisa geesay ka dhacdaa ka soo baxdaa qoraxda meeshaas isku soo muujiyaa si sujuudda ay ugu dhacdo qaama waa istaagayaa fanaqara arbacan buu kub kubsiinayaa dhulka yacnii sida diiqa ama digaagga ay biyaha u cabtoo kale ayuu salaada ka siinayaa laa yadkuru llaha caza wajalla fiiha ilaa qaliilan wax badan ilaahay ku xusi maayo laa yadkuru llaha ilaahay ma xusaya caza wajalla fiiha salaada dhexdeeda ilaa qaliilan wax yar ma ahni qaala xadaثna cabdالlahi bn maslmة can maliki can naafic can ibni cumar ana rasuula اllahi sal ly slam qaal alladii tafuutuhu midka ay ka tegayso salaatu اlcasri salaada casir fakaأnnamaa waab isaga oo wutira laga baabi'iyey ahlahu ehelkiisa iyo maalahu iyo maalkiisa ayb halkan marka alladii tafuutuhu macnaheedu waa maxay imaamu اlbukhaari isagu saniiciisa waxaa weeyaan tafuutuhu bimacnaa midka dib u dhigaayo hadduu doono waqtigiiba ha ku tukaday laakiin kan dib u dhigaayo saniiculimaam albukhaari saas waa maxaa yeele laba baabu isku ag dhigay oo marka hore wuxuu yidhi baabu ismi man faatathu اlcasru haddana baab kaloo baabu man taraka salaata alcasri ee hadda yacnii ninka salaada casr sidiisaba ka tago cuquubadiisa gaar kale oo xadiidkii man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu camalkiisu waa buray kaas waa khatar kan salaadda casir kama tegin waa tukaday laakiin waa dayacay wakhti wuxuu tukaday aakhir oo waqtulisfiraarkii uu gaarsiiyey markaas saa marka uu ku tukaday marka calaa kullin marka siyaabo kalena waa lagu fasiray laakiin tafsiirka loo badan yahay waxaa weeyaan alladii tafuutuhu bimacnaa intuu wakhtiga isagoon cudurdaar haysanin dib u dhigay ilaa qoraxda ay jaallo ka noqotay isaga marka fakaannamaa waa sida isaga oo wutira laga baabi'iyey wutira ficilkan laba mafcuulu qaadanaya wutira laga baabi'iyey ay huwa isaga laga baabi'iyey maalahu ahlahu laga baabi'iyey ay wamaalahu maalkiisa ayb utirana waa tilmaami doonaa qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi waqaala cubaydullaahi bn cumar utira ayuu yidhi wakhtulifa calaa ayuubin fiihi waa laysugu khilaafay وqاaل الزهري عن sالم عن أbيه عن النبي sل اه عل سلم qاaل wtir qال xadثna محمuد بن khالد qال أخبرna الوليد qاaل qاaل أbو cمri yعnي الأwزاacي أwزاacي waxa uu yidhi وذلika kaagaas waxaa weyn an taraa inaad aragto maa calى الأرضi dhulka korkiisa waxa ah oo min الشhamsi qoraxda ah safraa'a inay jaallo tahay وذalika kaagaasina waxaa weyn an taraa maa calى الأرضi waxa dhulka korkiisa oo min الشhamsi qoraxda iftiinkeeda ah safraa inuu jaallo yahay inaad sidaa aragto an hadday mar heerkaas gaarto qoraxdu ay jaallo noqoto boorboor ay noqoto qofka wakhtigaa gaarsiiya salaadda casir kaas ay ka tagtay ibnu xajar wuxuu leeyahay madhabka awsaaci baa wuxuu ahaa aakhiru waqti alcasri ila alisfiraar inuu yahay madhab lawsaaci saas w marka isago madhabkiisao ku socdaa markan laakiin waqtulcasri aakhirkiisa waa goorma qoraxda markay dhacdo w isfiraarka keliya ma aha walidaalika dadka qoraxdoo jaallo ah tukada laba nooc waa dad cudurdaar hurdaa la tagtay waa iloobay kasoo cudurdaar buu haystaa salaadiisana waa addo laakiin nin iska fadhiyo iska sheekaysanayo iska fududaysanayo wakhtigaa haddii uu tukado waciidkaanu halis u yahay faka'annamaa wutira ahlahu wamaalahuna waxay tahay qof maalkiisii iyo ahalkiisii eber laga dhigay subaxii oo baxay wuxuu u soo laabtay gurigiisii oo baaba'an lahay ilmihii male xaaskii male kulligood baa la baabiiyey murugta intee la eg murug intee la egaa qabanayso qofkaas tan casarka ay ka tagta saas oo kale wayuu leeyahay marka taa waxay tusaysaa qofku marka haddii uu dareemi karo almawtuur waxaa la yidhaha huwa aladii qutila lahu qatiilun falam yudrik bidamihina waa lyidhi almawtuur mawtuurku waxaa weeye qofkii inta qof laga dilo dhiiggiisiina waayey la duudsiiyey nin ilmihiisii naagtii naagtiisii xaasaskiisii la baabi'iyey waxna aan laga siinin oo kale ayuu la mid yahay ibnu xajar wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanaya halkan acmaasha qiimaha ay leedahay iyo waxaa kaloo laga qaadanaya adduunyada xaqaaradeeda liidlaanteeda ayb hal salaadoo casara waxay ka qiimo badan tahay marka adduunyadaas yacnii ilmahaas iyo xaaskaas iyo waxyaabahaas oo dhan bay markaa ay ka qiimo badan tahay halkaa salaadaas casaraa ka qiimo badan waxaasna marka lama ogaan karo ilaa waxaa lagu ogaan karaa qofku inuu cilmi barto buu ku ogaan karaa oo ilaa nin kale waxaas war uma hayo xadiidkan dambe isaga marka dacfi baa lagu sheego waxaa la tilmaamay alwaliid ibnu muslim ayaa wariyey weliid ibnu muslim waa mudelis marka waqad cancana sidaas oo kale laakiin weliid ibnu muslim tadliiskiisu tadliisu taswiya marka waxaa aafada ugu badanoo looga cabsanaa waxaa weye man fawqa shaykhihi man fawqa shaykhihi inuu can uga wariyo waa aafada ugu badanoo laga cabsanaayo marka inaynan saa waxaa dhici karta marka dacfigaa unbaa lagu sheegay aarkan jumhuur ahlilcilmi waxay u badan yihiin iyaga alladii tafuutuhu kay dhaafto wakhtigeeda laga ka saaro kulliga saasay ku tageen awsaaci ila alisfiraar uu sheegay bacdi alculamaana jamaacadayba sheegaan muhallab iyo sida dhahayb laakiin naafic baa la su-aalay ruwaadda xadiidka ka mida maxaa laga wadaa baa layidhi alladii tafuutuhu wuxuu yidhi xataa tagiiba shamsu intay qoraxda ka dhacdo waraawi alxadiidi awlaa xagga fahamka marka la dhowraa xadiidka ninka warinayo awlaa min hayrihi hayrkii isaga kaga owlaysan marka saas darteed tafsiirka naafica fiicno in la yidhaha alladii tafuutuhu midkay ka tagtaba salaada casar oy dhaafto ayb baabu waqti اlmaqrib maqribka waqtigiisa caddayntiisii u baab yahay marka casarka intan baa laysugu daray xadiid kalena wuxuu ah man taraka salaata alcasri oo bukhaari uu warinaayo ninkii salaadda casr ka tago faqad xabita camaluhu camalkiisi waa buray camalkiisi waa buray macnaheed marka macnuu waxay tahay ma wuxuu noqday gaal baa laga wadaa ile ninka shayga camalkaaga dhan baabi'inayo waa gaalnimo yaa camalkaaga kulligiis baabi'iso bacd اlculamaa waxay u deliishadeen xadiidkaas taariku salaadka inuu gaal yahay maxaa ile man taraka salaata alcasri b ninka casarka ka tagaa leeyi aniga hadduu salaada casr gooyo taariku salaad waa taariku salaadkuna waa kaafiray leeyihi culamada in badanoo ka mida sidaa qaba ma aha wax yar ma aha qowlka kale culimmadu ugu badan yihiin waxaa weeyaan man taraka salaata alcasri faqad xabida camaluhu xubuudkaa laba nooca xubuud kulli iyo xubuud juزi ah xubuudka kulligaa waxaa weeyaan shirkigaa keeno haddii qofka uu shirki ku dhaco acmaashiisa kulli waa wada buraya xubuud juزi ahna waxaa weeyaan acmaashaadii o dhan ma wada burayso laakiin qayb baa kaa burayso walidaalika madhaba ahlusunnati waljamaca waxaa waaye macaasidu acmaashaada waa burburin kartaa qaybo ka mida macna iyadoo xadiidkan loo deliishanaya iyo axaadiid kale madhabkaasna madhab khawaarij iyo muctasila ma aha khawaarijtu ayaga waxaa waye xubuudkooda kulli waay markii camal ka tagaa xubuud kulli ah baa ku dhacayay leeyihin laakiin ahlu sunnada maya xubuud kulli kuma dhaca juzi baa ku dhici karan maadaama maanta intaad daaco samayso macsi ka dabageyso daacadaadii waxaa dhici karta inaadan barako ka helin marka in daacada qofku ilaaliyo waaye wuxuuna ku ilaalin karaa macsida inuu ka ilaaliyo ka fogaano hadaa intaad jamaaco soo tukato haddana aad wax kale iska qasato kuma ku intifaacaysa jamaacadaadii walidaalika ibnu اlqayim asalaatu xukmu taarikiha wuxuu leeyahay xubuudkan xubuud juزi ah waaye maalintaas camalkeeda ka baaba'ahay wixii maalintaa uu soo sameeyey waa ka baaba'ahay acmaasha in aad loo ilaaliyo iyadaa waxay u baahan tahay ilaalin aad u fara badan in la sameeyo haddana aad wax ka heli weyso waa daran tahay xubuudka waxaa ku tusi kara xataa dadka intay qiyaamaha la yimaadaan salaad iyo soon iyo zako oo haddana imaanaya iyagoo lagu dheggan yahay oo daday dulmiyeen iyo kuwa dhiiggooda ay daadiyeen iyo kuwa ay caayeen iyo ay ku dhadhegan yihiin oo acmaashoodii la siinayo loo qaybinayo banka qiyaamaha ayb oo hadhow sayi-aadkoodii inta lasoo qaado dusha loo saaro naarta lagu gelinayo qofka acmaashiisa inuu aad ugu bakhiilo oo uu ku fara adeego yaa lagama maarmaan baabu waqti اlmaqribi qaala xadaanaa daawuud bnu shabiib qaala xadaanaa xamaadu can haabitin اlbunaaniy xamaadkan marka xamaad ibnu zaydna waa noqon karaa xamaad ibnu salamana waa noqon karaa labadooda haabit waa ka wariyaan haabit bn aslam albunaani daawuud ibnu shabiibna arday u wadaya daawuud ibnu shabiibkan labadaba waa ka wariya ibnu zayd iyo ibnu salama xamaadna hadda waa muhmal meeshaan laakiin waxaa badan ibnu salama inuu yahay sababta waxay tahay haabit albunaani waxaa ka badsaday xamaad ibnu salama iyo aad uga badsaday can anas bni maalikin qaal kunnaa nusallii waxaanu ahayn inaan tukanayna almaqriba maqribka maca nebiy sal l slam nebiga maciisa uma markaa dabadeed narmi waa gamuun iyo leebe baan tuurayna fa yaraa axadunaa midkaan wuxuu arkaya mowdica nablihi leebkiisa meesha uu ku dhacayo taa nebiga maqribkii la tukanno oon salaada ka baxno leebab ayaan tuuri jirna leebka meeshuu ku dhacayo waa arkayna waxaa laga wadaa marka waa maxay maqribka markay qoraxda dhacdo horay ka tukan jireen sida qaalibkana nebigu wuxuu akhri jiray qisaarulmufasalka suuradaha gaagaaban mar haddii suuradaha gaagaaban lagu akhriyo sida qaalibkaa mar acraaf uu akhriyay mar waduurna waa jirtaa mar haddii inta suurado gaagaaban lagu akhriyo qofka uu baxo bannaanka tago leebka uu tuuro arki karaa haddii wakhtiga si fiican loo ilaaliyo mugdi keliya un in mar maqribkii marka waqti mugdi laga yeelan maaha qaala xadaanaa camr bnu caliyin camr bnu caliyin alfallaas weyaan abu xafs alfallaas ayb iqatun habtun can safwaana bni ciisa can yaziida bni abi cubayd can salamata bni اlakwac xadiidkan marka waa rubaaciyaad abu daawuud rubaaciyaadkiisii afar qofaa nebiga uu u jiraa camr bnu cali safwaan bnu ciisa yaziid bnu abi cubayd salamata bn alakwac waxaa weeyaan aclaa maa cinda abi daawuud abu daawuud waxa agtiisa ahaada xadiidka ugu caalisan wa maxaa yeele afara ugu badan asaga saddex nebiga kama tago qaala waxau yidhi salamata bn alakwac kaana nebiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusallii lmaqriba maqribka inuu tukanayo saacata taqrubu shamsu saacadday qoraxda dhacdo idaa qaaba haddii ou cilo ou baaba'o xaajibuhaa yacni iftiinkeeda idaa qaaba haddii ou yacni baaba'o xaajibuhaa iftiinkeeda hadduu baaba'o qoraxda iftiinka qoraxda hadduu baaba'o laba iftiin ha isku qaldin marka iftiinka qoraxdaa laga hadlaa haddii uu baaba'o marka iftiinkeeda markuu baaba'o iftiin kalaa jiraayo shafaq ah ee guduud ah kaas marka inuu baaba'o lama sugaayo kaas aduu baabao ceshihii baaba soo galay dadku ma fahamsana marka weli iftiin waayey leeyihin iftiinkii maxaa iska galayna iftiinka labada iftiin baa kale aynan kala garanayn xadiidkan marka bukhaari wuxuu ku soo saaray bilafdi kunaa nusalli lmaqriba maca nabiy sal l slam idaa tawaarat bilxijaab isaga saas yir haday asturanta qoraxda qaala xadaanaa cubaydullaahi bni cumar marka maqribka in la dedejiyo qال xdثna cubaydاللahi بن cmر qال أخbarna يزيid بن زurayc qال أخbarna mحمد بن إسxاaq qال xadaثnii يزيid بن أbi xabiib can marhd بn cabdاللaahi qaal qadima calayna abu أyuub baa noo soo gala haaziyan isagoo mid duulaaya oo duulaan ku jira wacuqbaة bnu caamir cuqbaة bnu caamirna yowmaidin maalintaas calىa misra masr ou hay ou xukumo markaa oo isagoo markaa uu masr madax ka yahay faأhara اlmaqriba maqribkii buu dib u dhigay faqaama ilayhi abuu ayuub baa u kacay faqaala waxa uu yidhi maa haadihi salaatu salaadan maxay tahay yaa cuqbatu cuqbow salaadan aad rabtaan inaad tukataan maxay tahay bu faqaala waxau yidhi shuqilnaa waana la mashquuliyey waxbaan ku mashquulnay qaala wuxuu yidhi amaa samicta miyaadan maqlin rasuulallahi sal l slam rasuulkoo yaquulu dhahayo laa tasaalu ummatii ummaddayda ka zuuli mayso bikhayrin khayr inay ku sugan tahay ow qaala cala alfitrati diinta inay ku sugan tahay ama sunnada ay ku sugan tahay maa lam yu-ahiruu intaynan dibdhigin almaqriba maqribka intaanay dibdhigin ilaa an tashtabika annujuum inta ay xidigaha isgalaan intaynan maqribka dib u dhigin ilaa ay xidigaha iska galaan ilaa an tashtabika annujuum ilaa xidiguhu intay ka soo baxaan marka ay isdhex isgalaan xadiidka marka xaakim baa saxiixeela dahabi waa ku waafaqay imaamu nawowina isnaaduhu xasanun buu yidhi majmuucana imaamu nawowi wuxuu ku yidhi rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wahuwa xadiidun xasan xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa maqribka inaan la dibdhigin dibdhigga marka maqribka lagu samaynayo ilaa qoraxda ay ilaa xidiguhu ay ka soo baxaan waa shiicada madhabkeeda shiicada iyagu marka maqribka aaday dib u dhigaan ilaa yacnii xidiguhu ay ka soo baxaan waa sugaan markaasaa markaasay adimaan meelaha gobol shiicadu degan tahay xataa ama ay un masaajid wax ku leeyihiin carabahan qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo marka maqribkoodu dadka ka soo baxaan oo salaadda ay soo dhammaystaan sunnada lasoo tukado masaajidka laga soo baxo ayuu asaga ashhadu anna caliyan waliyullaahi ku jiraan wax diino agtaal male marka aadaankii waa beddeleen salaadihii nebiga ogaa waa beddeleen asxaabtii waa caynayaan abubakar iyo cumar iyo waa gaalaysiinayaan keligooda muslim ah marka wax khayrkii waa ka dhammaaday kuwaas marka walidaalika dadkan saxaabada abubakar iyo cumar oo kale gaalaysiinayo asxaabta kufri siinayo hum kufaarun iyagaa gaalo ah cinda ahli اlcilmi maxaa yeele qur-aankii beeninaya qur-aanka ilaahay baa ammaanay abubakar iyo cumar ama qur-aankii inuu taxriifsan iyo bedelan yahay ninkii aaminsan iyo muslim ma aha wax muslimka waxay u keenayaanna ma laha maxaa yeele laa yazaalu laa tazaalu ummatii bikhayrin iyadana waxay tusaysaa ashyaa'da waxyaaba dadku ay yaraysanayeen in ummadda khayr ku gaari karta qofku marka waxaa la rabaa wixii uu awoodo inuu ku dadaalo khayr ah wixii uu awooday hadduu hagrado wax uunan awoodinna uu ka dabaqayliyo waa calaamat اlxirmaan qofka inuu wax waayey keenin inta aad awoodid adaadiyo daacad ku noqoto od qabato inta kale ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku gaarsiin laakiin waxaanoo dhan wax yaraa laga soo qaadaa fiiri ummadda meeshay maraysa dayaa lagu leeyahay ummadda haddii ay marayso inay sunnada ku sii tumato may ummadda ku khayr ku helayna inta dhiman oo hadda sunnada hadday ku sii tuntaan dadku ma khayray gaarayn ummadda ummadda hadda hadday xaal xun marayso maxaa xaalka xun gaarsiiyeyna diinkii hadba ay dayaceen unbaa gaarsiisana marka hala sii wada haddii la yidhaha intan hadda halasii yacni camalka halayska fududaysto acmaasha iyo daacaadka haddii la yidhaahdo dad uu waxaa soo baxaaya waxay iska celin karaanba aan jirinba wuxuu yidhi marka laa tasaalu ummatii ummaddayda ka zuuli mayso bikhayrin khayr ow qaala ama wuxuu yidhi cala alfitrati sunnada inay ku taagan yihiin maa lam yu-ahiruu intaynan dibdhigaynin almaqriba maqribka ilaa an tashtabika اnujuum ila ishtibaaki اnujuum intay xidigaha iska dhexgelayaan baabu waqti اlcishaa'i cishaha waqtigiisii cadayntiisii uu baab yahay qaala xadaanaa musadadun قال أخبرنا أبو cawاaن عن أbي بشhر عن بشير بن ثابت عن xبيب بن سالم عن نعmاn بن بشhير qاaل wxau yidhi أna aniga أclamu الناasi dadkan ugu cilmi badan baan ahay بwqti hadihi الصلاة salaadan wqtigeeda tan salaadan wqtigeeda salaaة الcشhاء الآakhرة cشhaha dambe salaadeeda kaana rasuul الlahi sal اه sلم nebigu wuxuu ahaa yusalيiha inuu tukanayo لsuquuط الqamari dayaxa dhicitaankiisa lisuquuط الqamari dayaxa dhicitaankiisa liaaliatin ay fii leylati aaliatin min ashahri habeenka bisha ay saddex tahay bishu markay dhacdo ayuu cishaha tukan jiray habeenka bisha ay saddex tahay markay bisha dhacdo oo ay yanii ay baaba'do oo yanii ay dhacdaan ujeeda ayuu tukan jiray cishaha xadiidka xaakim baa saxiix yeela dahabi waa ku waafaqa ibnuulcarabina xadiidun saxiixun buu yidhi ayb qaala hadda marka tirmidiina wuu ka hadlay xadiidka marka riwaayaad kalena waa leeyahay qال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال أخبرna جرير عن maنsuuri عن الxkم عن ناaفic عن cabدالله بن cمر qاal makثnaa daaتa leylaة habeen baan nagaanay nantadiru rasuul الlahi sl ل sلم nebiga xaal aan sugayno lisalaaة الcishaaءi aan u sugayno fakharaja ilayna waa noo soo baxay xatىa dahaba ثuluثu leyli ilaa habeenkii saddex dalool dalool uu tegey ow bacdahu ama kadib xoogaa falaa nadri ma ogin ashayءu shay miya shaqalahu shuqliyey am غayri dalika ama kaa kayrkiis baa jiray faqaala waxau yidhi xiina kharaja markuu soo baxay atantadiruuna ma waxaad sugaysaan haadihi salaata salaadan lowlaa an tafqula calaa ummatii lowlaa haddii lalayahay an tafqula inay cuslaato calaa ummatii ummadayda korkeeda la sallaytu bihim waan tujin lahaa haadihi saaca saacadan uma amara almu'adina mu'adinkiibuu amray faaqaama salaata buu aqimay muslim iyo abuu cawaane ayaa warinayeen qaala xadaanaa camr bnu cumaan alxumsiyu qaala ahbaranaa abi qaala ahbaranaa xariis yacni bna cumaan can rashid bni sacdi can caasim bni xumayd aلsakuniy annahu samica mucaad bna jabal yaquulu abqaynaa الnabiya sal ا slam fii salaati maxau idiin qora meeshaas abqaynaa ma qora ya yani baqiinaa weyn marka macnaheeda hay abqaynaa yani baqiinaa waxaanu yani waxaanu sugannay oon aan hakannay abqaynaa waxaanu joognay baaqi ahaa aan sugannay annabiya sal l slam nebiga fii salaati alcatamati ay intadarna fii salaati alcatamati salaaddii cishaha fata'ahara waa dib maray waa dib dhacay nebiga sal l slam xataa danna daannu kii malaynaya ilaa uu ka maleeyey annahu isagu laysa bikhaarijin ku soo baxaaya inaanu ahayn waalqaa'ilu ka odhanaya mina annaga naga midana yaquulu wuxuu yidhi sallaa waa la tukaday nebiga fa inaa annagu lakadalika annagoo sidaa ah xataa kharaja nebiyu sal l slam nebigaa soo baxay ilaa uu nebiga ka soo baxay sal l slam faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen kamaa qaaluu say yidhaahdeenoo kale faqaala waxauu yidhi actimuu bihadihi salaati actimuu cawaysin geliya bihadihi salaati salaadan cawaysinta la gala xilliga geela la maalo ee dambe la gala afar saacayb muxuu yidhi marka fainakum idinku qad fudiltum bihaa waa la idinku fadilay waa laidinku dheeraad siiye calaa saa'iri alumami ummadaha intooda kale yaa laidinkaga dheeraad siiye walam tusallihaa ummatun ummad ma tukanin qablakum idinka hortiinna qaala xadaanaa musadadun kan muxuu ka xukuma xadiikan xukunkiisa sheekh albani ayb xadiidun marka xadiid saxiix wey marka waqtigeeda afdalka waa ululeyl alawal waqtiga laakiin la tukanaa nebigu tukan jiray jamaacadu ku ilaalin jireen hadday bataan iyo hadday yaraadaan marka si dhib haddaanay dadka ku noqon lahayn wakhtigaasaa fadli badnaa lahay qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa bishru bnu اlmufadal qaala akhbaranaa daawuud bnu abi hind can abi nadra almundir bnu malik waa ibnu quطaca can abi saciidin alkhudriyi qaal sallaynaa maca rasuuli lah sal slam nebigaan la tukanay salaata alcatamati salaada cishaha catama nebiga sidaa hadduu yidhi laakiin waxaa ka fiican alcishaa in lagu magacaabo laakiin tan waxay tusa inay bannaan tahay libayaani iljawaas uu nebigu u yidhi sal l slam falam yakhruj ma soo bixin xataa madaa ilaa uu tegay naxwun wax u dhigmo min shatri leyli habeen barkii wax u dhigmo faqaala waxa uu yidhi khuduu maqaacidakum khuduu qaata maqaacidakum makaanu fadhiyadiinna faahadnaa waxaanu qaadanay maqaacidanaa meelihii aan fadhinna fadhiyadeenna faqaala oo waan fadhiisannay faqaala wuxuu yidhi ina annaasa dadkii qad sallou way tukadeen wa akhaduu madaajicahum jiifafkoodiibay qaateen oo makaanu jiifkoodiibay qaateenoo way seexdeen wa inakum idinkuna lam tasaaluu kama aydnan zuulin fii salaatin inaad ku sugan tihiin mantadartumu salaata intaad salaad suganaysaan walowlaa haddii lala yahay dacfu daciifi midka taagta daran taagdarridiisa wa suqmu saqiimi midka jiran jiradiisa la akhartu waan dib dhigi lahaa haadihi salaata salaadan ilaa shadri leyli ilaa habeen barkii ku dhowaad yacnii markaa nebigu sidaan buu jeclaaday laakiin waa ka daayo dadkay dhibaysaa maadaama dadku ay dhibaysa waxay ku fadli badan tahay dadka in laga ilaaliyaba dhibka sida nebiguba yeelay calayhi salaatu wasalaam xaafid ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi isnaaduhu saxiixun xadiidka marka isagana waa saxiix wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbi slm